aad baa mahadsantahay bashi waa lagu nabadbariya xaalada magaalada waa fiican tahay waxaa ka jira jawi aad qurux badan dhulku waa ais weli waxaa lagu jira waktiga orashada roobka dayrta inta badan dadka xoolo dhaqatada reer guuraaga qof walba meeshiisa ayaa ilaahay ku nabceeyey ma jirto waktigan ama way yar tahayba haddii la oran karabo meelo aan roobsan ma jirto laakiin roobku waa uu kala fiican yahay oo kala badan yahay waxaa aada u adkaaday marka in isu socodka gaadiidka la sameeyo iyadoo inta badan dhulku rays yahay baabureyduna ay cabsi dhinaca dhulka ameysiisa ay ka baqayaan wadooyinka qaarkood ayaa markaa ku safarta waxaa arkaysaa in biyo badani ay fadhiyaan taasoo ay kugu adag tahay inaa gudubto dhinaca nabadgelyadu aad bay wanaagsan tahay wax dhibaataa kama jirto waxaa dadku ay ku howlan yihiin nolol maalmeedkooda kala duwan xaaladda marka waxaa la dhihi karaa waa xaalad aada u qurux badan maadaama dadka ilaahay uu nifeeyey waxaa jirta dad markii hore ku ceegtooba abaartii dhacday oo duruufo adag ay iska haysato kuwaasoo magaalada banaanadeeda guryo kumeel gaara ka samaystay roobkii da-ay ma haystaan xoolo ay daaqsadaan oo xoolihii waxay ku hayeen xilligii jiilaalka dheeraa waktigan oo kaletana dadka reer guuraagahay waa waktiga qof walba wixii usoo haray xoolo ah uu miyiga ku banaansanayo iyadoo inta badan xoolaha hadda nool lagu soo saaray raashin sida dadka lagu soo fiiri jiray waxaana ay ku sheegayaan in dadka aysan xilligan baadiye aadi karin oo dadka kaleeto xoolahooda la wadaagi karin maadaama hadda uun xoolihii ay yihiin kuwo la doonayo inay dib u ciftaan oo ay aada u yaryihiin waa tahay cabdikariinow markaa roobabka aan sii dabagalno waxaan ognahay inta badan gobollada dalkeen abaar aad u saamaysay bulshada soomaaliyeed ee ka jirtay marka hadda roobkan da-ay oo gobollada qaarkood ka da-ay galgaduud oo dhan miyo roobkan uu si wanaagsan u qabtay mise gobollada qaa deegaanada qaar ee galgaduud ka tirsan ayuu roobku ku egyahay sida magaaladan cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyo deegaanada hoos yimaad
baashi inta badan horta roobku waa uu haleelay laakiin waa uu kala badan yahay dhammaan deegaanada gobolka roobkani waa uu saameeyey waxaa markii roob yarowga ay jirto la dareemaa dadka oo isu guurguuraya laakiin ma jirto hadda qof meesha ka dhaqaaqayo qof walba meesha ilaahay nimcaa ku siiyey waxaana lasoo maray jilaal aada u dheer oo aada loogu rafaado dadka iyo dunyadaba laftirkooda ay ku waxyeeloobeen dadka ugu badnaa ayaa aystoobay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanada galmudug abaartii ku dhufatay qaarkood waxa ay soo baneeyeen deegaanadii ay deegaanka u ahaayeen oo ama baraagaha ay ku ahaayeen ama xoolaha ay ku haysan jireen waxa ay hadda ku sugan yihiin kuwaasi xoolaha beere nolol adag maadaama ay ku tiirsaneed noloshooda dhaqashada xoolaha oo ay yaqaaneen hadda waxa ay aada uga adkaatay duruufta nololeed siday ula wadaagi lahaayeen waxaa intii ay soo gaareenna ay hereen gargaar aan farabadneen oo ka yimid guddiga gurmadka qaran dowladda dhexe oo ayagu soo marsiiyey maamulka galmudug iyo guddi halkan u qaabilsan arrimahaasi marka nimcada rabi roobka waa weli waa lagu jiraa waktigiisii wuuna socdaa inta badanna wuu haleelay deegaanada
cabdikariin magaalada cabudwaaq waxay ka mid ahayd deegaanada ay inta badan maleeshiya beeleed ay ku dagaalamaan oo dadka rayadkaa dhibaatay ka soo gaarto waxaa xasuusnaa kal hore magaalada inuu dagaal ka dhacay dadkii magaalada ay barakaceen haddana qaarkood ay dib u soo laabteen bal magaalada isku socodka ganacsiga waxbarashada iyo sidoo kale goobaha adeegyada asaasiga bulshada lagu qabto ma shaqaynayaano ma tahay magaalo dadkii ka qaxay ay kusoo laabteen
dagaal toosa maaha waxa dhaca waa dagaal weliba tooska kasii falcun oo ah aanaysi shaksiyaad ama qof taasna waayaha waa laga roon yahay inta badanna dee qof qof ugaarsanhayo way adagta si loo ogaado laakiin maleeshiyaad sor fadhiyo diriro oo dagaalamo ma jirto dadka aadladaa waa tageen waa suurtagal dad saameyn ka baqaya inay arrimahaasi ku yeelato ayagu isaga tegi waa suurtagal inay jiraan laakiin inta badan dagaal toos ah maaha mid waa u yaryaha xataa haddii uu dhaco waa tahay dadkii marka magaalada deegaanada duleedka ka ah ku guuray ma soo laabteen oo magaalada hadda ma ma tahay mid ee, goobahoodii ee, sida ganacsiga ee, bulxan ay shaqaynayaan Eh, dhammaan ganacsi waa shaqeynayaa een, eh, wixii een, hadda een, inta een, meelaha waxaa jira suuqa weyn oo jubba oo qaarkood kamid ay u xiran yihiin biyo eh, aad u buuxday laakiin inta badan ganacsigu waa u shaqeynaya oo goobaha waxbarashadu waa shaqeynayaan dadka aad sheegaysan waa dadkii kusoo xoola beeramiyiga ayaa iyagu duleedka iska degan yihiin Eh, waxa ay doonayaan caawin eh, dadka walaalahooda Eh, waxaa la caawiyaayo maamulka iyo ururada bulshada ayaa dhaqdhaqaaq u sameeya in dadkaas ay u gacansiyaan oo matal roobkii hadda orashadiisa waqtigii lagu jiray duca ayaa la siiyey oo la leeyahay ha ka hoos galaan dhibicda roobka
cabdikariin waxaa jirtay galgaduud in laga diiday lacagta shilin soomaaliga ah sida magaalada dhuusamareeb iyo burceel oo kale ee, bal saamaynta ee, dadka b- rayadka ay ku yeelatay ee, deegaanada galgaduud ku dhaqan ee, bal lacagta shilin soomaalida iyada xaalkeeda marka la eego ee, magaalada cabadwaaq xagee ku dambeeyey
Eh, magaalada iyo magaalooyinka kale ee lamidka ah ee lacagtaasi ay ka hakatay ama laga joojiyey oo laga diiday waxaa ka dhashay eh, diidmada lacagtaasi irbar saameeyey eh, inta badan nolosha dadka Eh, waxaana sidoo kaleeto ay aad lacagtaasi diidmadeeda ay ku adkaatay dadka aan isticmaalin eh, moobeelada ama aan aqoon lacagta shi- eh, doolarka iyo e v d-ga bay ku adkaatay Eh, guud ahaan dadkii eh, noloshoodu ay hoosteysay oo dhan lacagtan way saamaysay dadka kalena dherbarra ayay ku samaysay Een, wax walba sare ayaa u kaceen waxaana dareemi kadhaa in waxa wax lagu kala goynayo oo keliya ay tahay eh, lacagta e v g-ga ama doolarka Eh, waxaa jirta iyadana een, dadka een, arrintaasi ay saamaysay qaarkood waxaad garan kadhaa in adeegani uu u baahan yahay oo keliya dhowr shay inuu qofka helo marka koowaad inuu qofku mobile qaato labaad inuu koronto haysto eh, marka saddexaad inuu qofku yaqaano eh, sida eh, loo isticmaali karo oo aqoon uu leeyahay iyo inuu heli karo lacagta doolarka ah marka dad badan baan shuruudahaasi buuxin karin saameynta ugu badanna dadkaas ayuu ku yeelan